تملكني الجهاد فلست أدري متى أمضي أحققها الأماني وأرخص في سبيل الله روحي وأحيا لا يفارقني سناني بسم الله الرحmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta afaraad ee barnaamijka guutada istishaadiyiinta iyo geylanka soomaaliya فموت المرء في الإسلام فاخر له قدر عظيم في جناني فصبرا إخوة الإيمان صابرا فنصر الله في الهيجاء داني marka laga yimaado dowrkii ay guutada istishaadiyiintu ku lahaayeen dagaaladii waddanka looga saaray xabashida sannadkii laba kun iyo sagaalkii waxaa la aaminsan yahay in kaalin muuqata oo aad u ballaaran ay ka qaateen jabka ciidamada kale ee afrikaanka ah oo maanta maraya marxalad iyagoo intii hore ka itaal daran shaarka loo bedelo kadib markii ay ka idlaatay muddadii ku talagalka joogitaankoodii dalka islamarkaana ku warra ay xaqiijinta hadafkii ay u soo duuleen oo ahaa inay meesha ka saaraan nidaamka islaamiga ah soona rogaan xukun dimuqraadi ah sida ay iyagu marar badan sheegteen ciidamada uganda iyo burundi ayaa labadii kun iyo toddobadii ilaa laba kun iyo sagaalkii xasuuq maalinle ah ka geysanayay caasimadda dalka ee muqdisho iyaga oo adeegsanaya madaafiicda goobta waxay duqayn u rukumeen suuqyada iyo xaafadaha ugu bulshada badan shacabkuna waxay u le-anayeen koox koox iyo qoysqoys dadkii xamar joogay xilligaas aad ayay u xasuusanayaan gumaadkii dhacay hadafka koowaad ee beegsiga shisheeyaha wuxuu ahaa suuqa weyn ee bakaaraha shakhsi ahaan waxaan u joogay dhacdooyin badan oo murugo leh ilaa iyo haddana waxaan maankayga ka go'in xadgudubyo mahadhooyin leh oo aan la kulmay waxaa ka mid ah caruur waalidkoodu madfac dilay oo iyaga oo miyir beelay hadba dhinac u cararaya waalid ubadkoodu madaafiic ku habsatay oo hadalkii ku xirmay iyo dad xubnaha jirkoodu qaar ka go'een oo gargaar dalbanaya
أودعيني إنني أزداد بأسا كلما أمعنت في تسفيه ديني أودعيني كل جرح منك بحر من عذاب والأسى فيه سفيني
bulshadu waxay duqaymaha ka baratay in ciidamada shisheeye aanay ahayn nabad ilaalin balse ay yihiin xaaraan xundhur lagu dallacay oo aabi ku maroorsaday waddankooda waxayna ogaadeen inaan dad gaar ah loo socon balse loo goolmoon yahay dhiigga ruux walba oo ashahaata dad markii hore dowladdii shariif u qaatay inay la mid tahay maxkamadihii islaamiga ahaa ayaa gumaadkan ku bartay kuna ogaaday xaqiiqooyin badan kana gows qabsaday xukuumaddaasi shisheeyaha dugsanaysay wixii jiraba goobjoogyada laga waraystaaye allah ha u naxariista ee abwaan abshir nuur faarax bacadle wuxuu ka mid ahaa dadkii ganacsiga ku lahaa suuqa weyn ee bakaaraha markhaatina wuxuu ka ahaa xadgudubyo hareerihiisa ka dhacayay oo ay ciidamada shisheeye geysteen kuwaasoo si siman u saameeyey tujaarta iyo dadka tubaha maraya ee u soo dukaamaysi tegay suuqa abwaanku waraysi ay la yeelatay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxa uu si kulul uga cambaareeyey duqaymaha ay geysanayeen shisheeyaha uganda iyo burundi dadku dhibkii amisom hadda way dareemeen naxariis la-aantooda way dareemeen adownimadooda way dareemeen cid ay jecel yihiin iyo cid ay necab yihiin inaanay jirin nacayb ay ummadda soomaalidu hayaan way dareemeen waxaanad ka garan kartaa waxa ay ridayaan oo weliba dabka kicinaya oo meesha ay ku dhacaan gubaya oo guryaha gubaya oo bakhaarada gubaya oo dadka laynaya waxaad garanaysaa dadka abriyadaah oo ay laynayaan dad haddii ilaahay ku reeyo cajiinkii canjeerada iska qasanaya oo carruurta ag fadhiyan oo canjeeradii sugayaan dugsiyaashii qur-aanka baabuurtii b lka ahayuu dadku ka buuxaya madaafiicdii isaga dhacaysaa loo kala aaba yeeli mahayo marka nimankan anigu waxaan u fiiriyay hadda ka hor baanin sheeko keeno wuxuu yidhi nin la oran jiray melek al cabbaas felek al- felek al cataas oo reer iyaaraana ayaa jaahir ahaayoo doom marka buu ku shaqaysan jiray wixii la hadlana waa dili jiro baduu ku ridi jiray waa gartay markaasuu asagiyo doontii wada markabkii asoo waduu hurdooday barmuuduu afka saaray markabkii markaasaa shan boqoloo qof baa saaray waxay idhahdeen war ninka aan ka kicinno aan idhaahno war doontu barmuuday ku socotaa ka kac urdada la hadli mayno waa uuna dilahayaa ninkii la hadla waa uu dilayaa baa layi Waa gartay.
marka nin baa hadloo yidhi war haddaba waa dhimanaysiin ma dhimasha idin kala roon kolba doontii badda idinkula socotaay oo waad wa- waad kharimaysiini inaad la hadashiin maxaa ku jaban marka nin baa waxaa la yidhi si weliba dharbaaxyaa uga kiciyo oo labada indhood dharbaaxinta ku gooyu yidhi alla ku qabaya barmuudaad ku socotaa baalka toosi Waa gartay.
markaasuu markabkii inta toosiyey markiibaka markuu toosiyey ayuu yidhi ninkii dharbaaxay kee ahaa anuu ahaa buu yidhi oo maxaa ii dharbaaxay dee bar- barmuudaa nugu wadaa anaga dhan baad na layn lahayd adna waad dhiman lahayd intii kale uu karbaash ku xukumo yidhi min boqol karbaasha lagu dhiftay inta kale laakiin ninkaa dharbaaxay keliya lasii daawo yidhi marka waaba intaasoo ilaahayba mataqaanaa guul idin siiye war nimanka kii hadli kara iyo kii dagaalami kara iyo kii waxyeeli karaba dadkan waa in mataqaanaa war dilka naga daaya war noo gargaari maysiinoo nabad ilaali maysiin idinkaa nabaddaradii ugu horeeya in la yidhaahdaa caqligu keenaya laakiin haddii la yidhaahdo aniga i ilaaliyo ilmaha artifef kulay aniga i ilaaliyo ilmaha artifef kulay haddii la yidhaahdo taariikh baa hadhow wax sheegi doonta adduun iyo aakhira lagama badbaadi doono marka war wax kale haddaan la tari karin dhibka jira horta hala sheego afka hala furto dhibka jira oo nimanku ay dadka ku hayaan gaar ahaan dadka abriyada ay ku hayaan oo ay ku baabiinayaan ha laga hadlaan dhihila kii ka gabi kara iyo kii ka heesi kara iyo naagtii ka baraanburaysa ha laga hadlaan leenoo mar ha laysla dhawaaqo anigu saasaan dhihila innagoo dalkeennii fadhino diinta baranayna haddii gaalo nagu duugshayo ina dagaalayni dadka iyo diintaba diidana ina gaadhay dulmiga caddaanka haddiina lagu soo doontay war ina isdifaacnay waa shay daruuri ahee degta qoriga noo sudha jihaad diran baa jira
dhibaatooyinka ay ciidamada shisheeye u geysteen ummadda soomaaliyeed kuma koobnayn gumaadka madaafiicda oo keliya hase ahaate ee waxay ku xadgudbeen sharafka hablaha soomaaliyeed boqolaal haween ah ayaa waxay kula kaceen kufsi si muuqata oo ay iyagu shaaciyeen iyo si qarsoodi ah intaba sideedii sebtembar kii hay-adda human rights watch ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in ciidamada shisheeye ay kufsi u geysteen haween badan oo soomaaliyeed oo isugu jira kuwa daawo u doontay oo xeryahooda ugu tegay iyo qaar ay ciidamada dowladda federaalka uga soo afduubeen wadooyinka waxay xustay hay-addu inay xogtan ka ogaatay koob iyo labaatan dumar soomaali ah oo la kufsaday kuwaasoo ay ka mid yihiin tobaneeyo innamo ah oo gaaray xilligii ay guudka firanayeen warbixin kale oo ay faafisay hay-ad reer galbeed ah oo lagu magacaabo international policy digest i d b ayaa daaha ka qaaday inay kordheen tacadiyada xagga jinsiga ah ee ay ciidamada shisheeye ka geysanayaan xarumaha ay ka dhigteen isbitaalada tiiyoo ay dadka danyarta ah uga faa'iidaysanayaan baahida ay qabaan zahra waxay ka mid tahay haween warbixinta lagu soo xigtay oo lagu waraystay degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho waxay tilmaantay gabar yar oo ka xanuunsanayd inay u qaaday xerada ciidamada shisheeye xilli iyada qudheeda ay xaamilo ahayd islamarkaana caajis dareemaysay markii ay gudaha u gashay xerada waxaa la geeyey meel teendho ah daqiiqado kadibna sida ay ku wararantay waxaa kufsaday saraakiil yugandho u dhashay oo uu horkacayay nin soomaaliyeed oo afceliye ama tarjumaan u ah kana tirsan dowladda talada maqaarka loo mariyey ee muqdisho mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu xanuunka badnaa ee ay saxaafadda tabiso waxaa sannadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii lagula kacay haweenay xaas ahayd oo ay ciidamo ka mida kuwa dowladda federaalku ka afduubeen degmada hiliwaa una geeyeen ciidamo yugandho u dhashay oo xerada maslax joogay haweenayda oo tacadigaasi kadib la geeyey cisbital ayaa ku dhiiratay inay saxaafadda la hadasho iyadoo xanuunsan oo sariirta bukaanka saaran waxay ku catatartay in shisheeyuhu ay dhibaato u geysteen gudaha meel hoolay ugu xareeyeen wiilba daniiga wiilka ma garanaysa haweeney wiilka ma garanaya markaa dhahan wiilka xabad way ku dhufteen daniiga laba gabdhooda meesha joogtay saddex way ahay mid way dhigbixisay midna caadi way xidhnay midna tooray way geliyeen biyi waxbay siin biyi waxbaa ka diiday niman ugandhees ay keeneen nimanka ugandheeska hayay soomaalidii qasab bay ugu qabsadeen دموع عفافهن شكت إلينا ولكن قد خسرنا صامتينا وجفت من مآقنا شؤون فلا نرثي ولا نبكي العيون tacadiyada noocaas oo ah kuwa ilaa iyo hadda si maalinle ah uga dhacaya xeryaha ciidamada shisheeye waxaa soo barbar socday olole ay dadka ku kaafiraynayaan oo ay uga dalbanayaan inay diinta islaamka ka baxaan beddelkeedana galaan diinta nasaarada mid ka mid ah weeraradii nafurnimo ee ugu khasaaraha badnaa waxaa ciidamadan ku qaaday nin dhallinyaro ah oo la odhan jiray shigshigow oo goob ganacsi ku ag lahaa kuliyaddii la odhan jiray jaalasiyaad oo ay degganaayeen ciidamada burundi sannadkii labadii kun iyo sagaalkii askarta burundi qaarkood iyo baadariyaashoodu waxay shigshigow u soo bandhigeen diinta nasaarada hase ahaate ee maadaama uu ahaa nin damyar diineed leh talo ayaa ku dhalatay wuxuu isweydiiyey waxa ay ku dhacday isaga oo muslim ah oo dalkiisa jooga in burundees baahan oo cawaan ah ay ka dalbadaan inuu islaamka ka baxo wuxuu garowsaday nimanku ujeeddada ay dalka u yimaadeen inay tahay diinka saarid iyo dadbaabi'in wuxuuna guddoonsaday inuu laayo kooxihii u soo banbaxay inay aakhiradiisa seejiyaan wayna u suura gashay beegsigooda gudaha xerada ayuuna si fudud ku galay maadaama uu ahaa nin la sugayey oo la soo dhoweynayey loona haystay inuu diinta kiristanka qaadashadeeda uga dhawaaqayo kiniisadda xerada balse markii uu goobta bartanka ka soo istaagay ayaa waxa uu xarigga ka jaray qarax weyn waxa uuna nafta u aqoonsaday daraasiin burundays ah oo ay baadariyaal ka mid yihiin baadariga iyo waxa dhan insha allah xabadu kama hari doonta ayaga dhan way dhammaan doonaan insha allah kiniisadday sheegaan uma suurtogelayso wax waxa oo dhanna uma suurtogalaya biidnillaah إن صمتا فإني مقدم نحو العدا بمليئة الأطنان سيارة تشفي غليل موحد
وتسوق كل منافق خوان
istishhaadiyiintu waxay dowrkoodu aad u sii laba jibbaareen kolkii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab isbeddelka ku samaysay dagaaladii tooska ahaa ee ay muqdisho kaga jirtay kadib markii makaatiibteeda rayidka ah ay kala baxday caasimadda sannadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii xilligaas dowladda federaalka waxay u qaadatay in xogaga al-shabaab ay baabi'een sidaana ku heshay fursad u saamaxaysa inay waddanka oo dhan isku fidiso laakiin maktabka istishhaadiyada ayaa geedigiisii ula labay doc walba oo shisheeyuhu ku soo dareersaday iyo deegaanadii ay qabsadeen maktabkan iyo makaatibta ku lamaan sida jeyshka iyo sirdoonka ayaana wax weyn ka bedelay waaqica fal ahaaneed waana muddaxileedkii hore ee xasan sheekh marka ay shisheeyuhu la kulmayaan weerarada fajaca iyo firkanaxa ku noqday xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka wuxuu sannadkii lasoo dhaafay wargeyska the guardian u sheegay in tiro dhowr goor ah la sigay muddaxileedkiisii hore laba mar oo ka mid ahna loogu galay madaxtooyada sidoo kale waxaa la weeraray hay-adaha garsoorka ku magacaaban ee dowladda federaalka baarlamaanka ayaa rag naftood horayaal ahi gudaha ugu dhaadhaceen waxaa la beegsaday xarunta u n d b ee qaramada midoobay wasaaradaha xarunta gobolka banaadir xarumaha degmooyinka qaar xeryaha tababarka ciidamada iyo goobaha kale ee muhiimka u ah dowladda federaalka oo ay ku jiraan hoteello dadka gaalada eh oo ilaahay diinshay ku horkooyan ha ka duulan ilaahay subxaana wa tacaala kelmadiis oo hasba haysadaan han isba haysadaan kelimatu laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah han isba haysadaan oo inyo burburiyaan oo dumiyaan fadahayaan may baan sheegay ku rooga kelmadantan ama burburi kortaan ilaahay subxaana wa tacaala yawadeeda ma burburi kortaan ilaahay subxaana wa tacaala ma hor istaagi kortaan isku ilaaliya laakiin ilaahay hor istaaga wallaahi adduun aakhir adaaba la kulamee adduunkana mujaahidiintan ilaahay subxaana wa tacaala ha saari gacantoo ilaahay sinka adaabay aakhirana adaabka ilaahay subxaana wa tacaala horsen ku jara oo isku ilaaliya ilaahay ma la dagaalami kortaan kur arrintan kuruuga ku nagada ilaahay aan tooba sheegna
الدنيا وحنا نبلنا جهد اغرنا وحنا نبلنا جهد ان شاء الله تعالى قال له استقبل والدينتين ولالهين دمركين عرورتين رالي كميهين الى لو دق داقود والله ان رالي انا كوهن انا ما بلان ودنا رسولك صلى الله عليه وسلم بالله iyo ambiyada ka horreysaa bilowd in gaal aan raalli lagu noqon
wasiyada gaaladan dhiibiday may baa dheenag dhulka islaamka isagaan iska du- haka duulen insha allahu may baa ku baha doontaan isan oo adillo ah oo lidullaystay sidii isanka bahasaanba isan anisgoradaan yaa ku baha doontaan insha allahu biidnillaahi tacaala waan hasiinka soona tangna masiin taba doonta insha allahu tacaala madan may baasan dhaha wadanka islaamka isan haka duulen ku baha kuwa mur- haan murtadiinta oo maaragne oo kenyaati bakti waxaas walaas insisa judo wallaahi billaahi tallaahi asinka soon muslimiin mihidin wallaahi billaahi tallaahi waan idinku soo saanaa insha allahu lafahana guryihiin idinku imaan doona biidni illaahi tacaala yoon taasaan lahaa
waxa weeye marka waxaan waxa weeyaan keli ah haddii marka aan qodobo aanan ka taabto qodobo waxa weeye haddaanan ka taabto waxyaabaha igu dhaliya waxaa ka mid ah run ahaantii wax markuu qofka bini'aadamka qalbigiisa ku soo dhacdo wallaahi ilaahay baa iga saraya run run ahaantii qofka qalbigiisa isbedelaya waxaa ka mid ah dadka muslimiinta ah ee lagu garaacayo madaafiicda waxa weeye ama kuruusyada la-eg guryaha la-eg lagu garaacayo wallaahi ilaahay baa iga saraya taasaa ka mid ah run ahaantii markay qalbigayga kusoo dhacda waxyaabaha qaar ama aflaamta qaar aan arko والله إلهي بيا سرعي وحوي قلبي واسبدليا وحاكمنا ضدك وحوي اللي والله هي وحوي وحوي فلسطين ضدك اللي والله هي وحوي الشام ضدك اللي والله هي وحوي معشر وحوي وحوي إفريق الوسطى أفريقيا دح ضدك اللي والله هي وحويان وحوي يمن ضدك الصومالي اللي والله هذا سريك لا دردر هذان
waxaa maantana u kalifay in aan soo kacno oo aan nafteena alle subxaanahu wa tacaala inuu naga gata aan u soo kacnay maanta wax kale maahan inaan difaacno gabdhaha muslimaadka ah iyo ragga muslimaadka ee culimmadeena oo maanta gaala ee ku gumaadaysa xabsiyada waxaan raalli ka nahayna maahan weligan raal kama noqonayno haddii aan ani baxana waxaa iga dambeeya kumanaan naftirkooda waxay u ciiqsan yihiin oo ay u dhaarsan yihiin tabta ku furin lahaayeen hadday gaalada u maleeyeen ragga xabsiyada ku jira oo mujaahidiinta ah iyo culummada ah iyo gabdhaha muslimaadka ah hadday u maleeyeen in aysan lahayn wax u argudo waxay leeyihiin muslimiin u arguto hadda waa ku bishaaraystaan keena yar waa mujaahid istishhaadadu isku qoray keena weyn kadaalika waan indhihiina ku arki doontaan annaga hadalka waan dhahnaa alle subxaanahu wa tacaala nagu barakeeya wuuna fulaya insha allahu tacaala laakiin waxay dab- waxaa dabaal waxaa dabaal ah ninkii hadalkan ku hadal u maleeyo hadal iska ciyaar ciyaar ah laakiin waxaa arki doontaa yaqiinta meelay gaari doonta insha allah qolkaan dhahnana alle subxaanahu wa tacaala ayaa fulinaya oo barakeenayo annagana waxaan raadinayno waa ibtiqaa mardaati illahi subxaanahu wa tacaala
في سبيل الله نحيا ونموت بحياة العز أو موت الفداء وإذا ما هتف الداعي إلى نصرة الإسلام لبينا النداء istishhaadiyiintu waxay dadka bareen in badi mas-uuliyiinta dowladda federaalka ay degaansadaan hoteello markii hore loo ogaa inay yihiin goobo shacab kadib markii lagu dilay xubno kala duwan oo isugu jira wasiirro uu ka mid yahay wasiirkii bay-ada burci xamsa madoobe nuunow wasiirkii gudaha ee koonfur galbeed xildhibaano badan oo laga xusi karo buulle xasan macalim cabdulaahi jaamaca kabaweyne iyo idriis muuse cilmi taliyaal ciidan oo uu ka mid yahay cabdikariin dhegabadan safiiro uu ugu caansan yahay yuusuf baribari iyo saraakiil ciidan oo aan cadad lahayn waxaana weerarada istishhaadiga iyo inqimaasiyadu sababeen in hoteelada ay dowladda federaalku deegaansato yeeshaan calaamado ay uga socmaan hoteelada kale ee rayidka naftoodwarayaasha ayaa dowladda federaalka ku ururiyey dhul kooban oo muqdisho ah dadka ugu sarreeya nidaamka qaarkood waxay xeebaha ka dhisteen guryo leh qayb dhulka hoostiisa ah taasoo muujinaysa quus nabadgelyo sida ay khubarada ammaanku sheegayaan xilligan ma jiro mas-uul dowladda federaalka ka mida oo degi kara meel ka baxsan waddada maka almukarama iyo xaafadaha ku xeeran arrintan waxaa meel madal ah ka sheegay cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka oo isaga qudhiisa degan meel u dhow xerada xalane anaga iyo sanataradda iyo iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka kulligeen waxaan ku jirnaa getowas community aa la yidhahdaa luuq xaxiranaan ku dhex jirnaa meelo oodanaan ku dhex jirnaa markaan baxnana baabuur qafilinaan ku dhex jirnaa anagii dadka hurwaa joogay suuqa xoolaha iyo bakaaraha iyo iyo suuqdacaadi iskama warhayno taasa reality waa xanuun badan tahay yes maaha we have to discuss waa inaan banaanka soo dhignaa waxaan raadinaa saa u survive garay lahayn saa u noolaa lahayn annagii shacabka shaqo iskuma lihin kuwa annaga hadda xilal ma wahayna kuwa xilalka waaweyn haystaana waa naga sii daran yihiin ciriirigaas marka laga soo tago waxaa xirmay qaar ka mid a hoteeladii ay naftoodu horayaashu beegsadeen kadib markii looga cararay sababo ammaan kuwa xirmay qaarkood muddo ka badan hal goor ayay martigeliyeen weerarada istishaadiyiinta sida hotel s y l daahir amiin jeesow oo ah xildhibaan degaansada hoteelada ayaa xaqiiqdaasi la wadaagay saxaafadda maxalliga ah ee muqdisho l waa xirantay hoteelkii weynaay oad arkaysa hoteeladii kale hoteelkii fiyoorada oo ku yaalla xabataanka agtiis ku yaalla wuu xirmay aaway marka hoteeladii waa weynaayey oo dhan waa wada xirmeen marka amniga aan ku naanoonayna oo aan sheegan karno maanta hoteel waxaa ka jira muxuu ahay hoteel la yiraahda aljasiira iyo kuwa yaroo iska yaryaro sida hoteello yaryara ayaa ka jira yaanaan magacaabina hoteelle ayaa ka jira intii kale hoteelladii kale oo dhan waa xirmeen فنحن على العدا هول ورعب وسم ناقع للطامعين
weerarada nafurnimada ah ayaa saameyn xooggan ku yeeshay dowladda federaalka waxa ugu badan ee ay iska ilaaliyaan xubnahooda kala duwan ayaana ah nafurayaasha sida laga soo xigtay saraakiisha booliiska ee muqdisho qaarkood haddaba intee ayaa lagu qiimayn karayaa halbeegga saamaynta weeraradan waxaan su-aashaasi hordhignay aqooyahan maxamuud ugaas oo ah baare iyo falanqeeye umuuraha geeska afrika qodobka koowaad wuxuu yahay camaliyaadka istishhaadigahu waa arin iyo tactic iyo aalad military oo leh saameyn maxaan ku yirahdaa military ku leh isbahaysigan iyo ciidankiisa iyo kiyaankiisa saameyntaasoo saddex weji leh wejiga koowaad wuxuu yahay kooxdan iyo isbahaysigan iyo gaalada iyo dabadhilifkeed waxay ku sifaysan yihiin tilmaanta ay ka bixisay aayadda qur-aanka ahee ilaa fii quram xasanatin aw min waraa'i judur yacni gidaarada gadaashooda iyo taxsiinaad la adkeeyey gadaashooda inay wax ka soo maleegaan wax ka soo abaabulaan weeye dagaalkoodu arrintaa tusaalaha maarata ugu fiican oo laga bixin karana waxa weeye nin markab badda dusheeda saaran in uu daroon uu ku raadiyo oo uu ku beegsado maxaan ku yidhaahdaa nin labaatankii sano u dambeysay dagaal ku jiray oo furin taagnaay oo naftiisa diyaar u ah labaatankaa sano inuu u qadimo diintan iyo dalkan iyo mabaadi'diisa nimanku marka maadaama ay sifahaas leeyihiin oo dagaalkoodu min waraa judur uu yahay camaliyaadka istishhaadigahu waa aaladda lagu jabiyo maxaan ku yidhahdaa gidaarkaas ay gadaashiisa kasoo dagaalamayaan iyo taxsiinaadkooda haddii ay saldhig ciidan tahay haddii maxaan ku yidhaahdaa military base ay tahay shisheeye iyo keyrkoodba ay leeyihiin haddii ay xarun sirdoon tahay haddii ay xarun degmo iyo meel looga taliyo ama dadka ay ka dhibaateeyaan tahay haddii ay waxyaabaha hoteelada loogu yeeray ee taxsiinaadka tahay haddii ay wasaarad iyo wax lamida tahay haddii ay xalana tahay yacnii gidaarada ay gadaashooda wax kasoo maleegayaan oo daroonnada dadka shacabka ay ku duqeeyaan oo masaakiintii iyo dadka shacabka ay ku laayeen ay kasoo kiciyaan ay tahay yacni gidaarada noocaasa wax aaladda lagu dumiyo waa camaliyaadka istishhaadiga camaliyaadul istishhaadiya wejiga labaad oo saamaynta camaliyaadku ay leeyihiin waxa weeye waa camaliyaad iyo tactic iyo maxaan ku idhaahdaa tilaabo ciidan oo marka maxaan ku idhahdaa ay ku dhacdo iyo taariikhdeeda marka la fiirsho aysan jirin cid kooxda ka tirsan oo safeka ah hadday ay tahay askari furin jooga oo meel contarola tusaale ahaan fadhiya haddii ay tahay mid guddoomiye degmo ah haddii ay tahay maxaan ku idhahdaa commandarka africom ee balidoogla fadhiya haddii ay tahay amisom haddii ay tahay wasaaradooda iyo waxa xildhibaanadooda loogu yeeray iyo guddoomiyaashooda degmada yacnii ilaa madaxweynaha ugu sarreeya yacni waa waa tagtiga iyo aaladda maxaan ku yidhahdaa military ee aysan cid kooxda ka tirsan oo seefka uhu een maaragtay aysan jirinin sidaa darteed si cadli ah daanadeeda iyo dhibaatadeeda iyo jugteedu ay u wada gaareen maxaan ku yidhahdaa dhammaan xubnaha kooxdaas ka tirsan wasiiro ay ku dhinteen oo ay ku waayeen xildhibaano ay ku waayeen saraakiil ciidan oo darajooyinka kala duwan laha ay ku waayeen dadka siyaasiyiinta sheegto oo maxaan ku yidhahdaa manaasibta kala duwan ugu magacaaban ay ku waayeen calooshoodu shaqaystayaal shisheeye ah saraakiil ciidan oo shisheeye ah jinsiyado kala duwan yacni cid kasta oo kooxdaa ka tirsano ay ku halaagsantay dhibaato aad u badanna ay ka soo gaartay فاشهدي يا أرض إنا نسل سعد والمثنى ما قعدنا نتمنى بل مضينا في توافد بل مضينا في توافد بالشهادة نتغنى لا نبالي كيف نفنى نبتغي الجنات حسنا فلها تسمو المقاصد فلها تسمو marka dhanka dowladda federaalka laga yimaado waxay istishhaadiyiintu dowr weyn ka cayaareen dagaalada laayaanka ah ee lagu xulay xarumaha dowladda federaalka iyo xeryaha ciidamada shisheeye ee afrikaanka iyo cadaankaba duulaankii ay ciidamada shisheeye ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga ugana soo baxeen xeryaha muqdisho waxay taariikhdu diiwaan gelisay in guutada istishhaadiyiintu ay kaalinta ugu weyn ka qaateen ka hortagooda gulufkii ciidamada shisheeye wuxuu isku bedelay dib u gurasho markii xeryahooda loogu daatay kolonyooyinkoodiina lagu beegsaday waddooyinka weeraradii ceelcadde kulbiyow leego jannaale jameeco halgan balcad golweyn rabdhuure ceelbaraf iyo buulamareer dhammaantood waa dullaanno cagmarin ah oo lagu gabray boqolaal askari oo shisheeye ah raqdoodiina looga dul tallaabsaday laguna burburiyey xeryihii iyo guutooyinkoodii hub iyo hanti wixii ay haysteenna looga furtay waxay weeraradaasi sababeen in la arko taliyaashii shisheeyaha ee tunka iyo tagoogga kibirka la taagi jiray oo goradda laalaadinaya fagaarayaashana iyaga oo qamuunyaysan ka jeedinaya hadallo qoomamo laga dheehanayo Groups like Shabab, they don't have access to precision guided missiles like Western militaries, but they have access to people that are motivated enough to carry those.
al-shabaab ma haystaan gantaallada casriga ah ee la hago ee tooska oo abbaaraha hadafka la beegsanayo sida militariga reer galbeedka oo kale balse waxay haystaan rag dhiiran oo lugahooda ku gaaraya hadafka qaraxyadana gaarsiinaya kana fulinaya goobta ay kooxda doonayso in laga fuliyo waana dad sida gantaal hagan oo kale ah It's like a guided missile.
barinkayga dhegaysta barinkayga dhegaysta burunta ii beesha yugaadho biladka waa la bixiha burunta ii beesha burunta ii beesha burunta ii beesha burunta ii beesha istishhaadiyiintii albaabada u ballaqay cagmarinnadaas waxay reebeen dardaaranno guubaabo iyo garnaqsi u badan waxay sheegeen in dalkooda loogu yimid haddana laga hor istaagayo ku dhaqanka diintooda laguna sii qasbayo sharci aan kan allaah ahayn
anaga waxaan idin leeyahay oo oo joogta soomaaliya wallahi inaan isaga baxdana idin dara xaqiiqatan anaga aslanba waxaan u soo soconay uraacan aad u jeedin aniga niyahu nolol xanfala aad adiga gaala aad waddankaygii aad diintaydii ugu haysato wallahi inaan nolol rabin nolol oo xa- xayaa tukaniba oo adiga aad xukumayso sharci aad adiga soo dejisa aan ku dhaqmaayo wallahi inaan rabin wallahi inaan kii ilaahay aan ku dhaqmaa haddii aanan ahayn oo aan waayo dadka iga dambeeyo ayaa xornimo ku noolaha kuna dhaqmaayo anigana waa baxa nin kastoo mujaahida hoo soo socdana saas lay ku jirto wallaahi rijaal ayaa idin soo hayo rijaal aadan idinku u babac dhigi karnaa idin soo hayo wallaahi rijaal geerida jecel oo ilaahay la kulankiisa jecel ayaa idin soo hayo
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم مسلم لله بعت حياتي وشريت قصرا في ربى الجنات أنا مسلم أحيا بشرع نبينا وأتوق للفردوس والروضات
dibaxyada dhiiggooda daadanayo oona soo laabanayn mas-uul ayaa ka tihin dhiigga shahaadadayaa la dayacan amiirka allaa deeco falcusri walyusri kenyatigana meel kasta lagu laayo insha allahu tacaala dharaartii iyo habeen kastana alla weerar insha allahu tacaala kenya xabaddaa loo badiyo ويا أماه إن جاء المعز فلا تبكي علي ولا تنوحي فقد بعت الحياة لأن قلبي ولوع بالبطولة والفتوح waxaan leeyahay ummadul islaam aniga ilaahay dartiisaan u baxay shareecada ilaahay ina waa gabdhaha dumarka ee xijaabnaadaan ina shareeraadka waddanka laga diidaan ina shareeraadka xirnaadaan gabdhaha mujaahidiinta meel kasta ay maraan insha allahu tacala wax kale uma bixin wallahi insha allahu tacala روحي سأبذل في سبيل الله روحي وإن كثرت على دربي جروحي وإن طال الطريق لسوف أمضي وسوف يزيدني عزما جروحي سأبذل في سبيل الله روحي
istishhaadiyiinta ayaa sidoo kale noqday gantaalada ridada dheer ee waddanka waddan iyo qaarad ka qaarad isaga kala gooshi kara ee ay haysato xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dalka dibaddiisa ka fuliyeen weeraro aanay jaadkooda horay u fulin oo bartilmaameed ahaa kana dhacay waddamada kenya yuganda iyo jabuuti istishhaadiyadii kambala ee labadii kun iyo tobankii oo ay ku qurbixeen ku dhowaad boqol rag ah oo dalkaasi u dhashay waxay xarakadu sheegtay inay uga jawaabaysay madaafiicda ay ciidanka yuganda ku garaacayeen bulshada muqdisho iyo suuqyadooda waxaana aad loo xasuustaa kelimaddii dhacdadan ku aadanayd ee uu jeediyey shahaadadiisa allaha ka aqbale ee a-sheykh mukhtaar abusubayr amiirkii xarakada mujaahidiinta al-shabaab kolkaas wuxuu weedho waran ka afweyn ugu garnaqsaday yuganda fariin gooddi ahna wuu u dabadhigay kol hadday fogaato fadarowday nabaddii annaguna nin farabaxay fasax baanu siinaa fallaadh baan cirka u diray fool bay la maqan tahay nin walbaba ila filo xaajadu falaad iyo umal feedha jiifo furka riday xanuunkiiyo farsamay ku socotaa fahma guur ma lagu riday filan waama ka hor yimi geeshkii fasaadkiiyo furashada haweenkiiyo feenashada dhallaankiiyo dhiigga fuuqsigiisiyo fantasaha ku caanbaxay fadhfadh iyo iswaalkii iyo feejignaantii dhulka loogu fidin jiray ma fasakhinin diidani ma fanjeestay geeshkii fule lagu cabsiin jiray dhabankii fayoobaa shan farood ma lagu dhigay siqigii gumaystaha ma u diray fariimaha falanqaynta sheekada faqa ma isku taabteen xaajada faruur xidhan ma fardaamin waayeen fixi weyda beentii runta filashan waagaa foodsaare loo waa toga soo faruur miyoobiyada fatahaya fooraha cabtamaya fadadka isgalaabaxay ma fidaa'igii baa lagu qoray fallaagee fadaraa gardiid iyo farkutilisku sheegeen sirkanaxa habeenkii iyo labada fiid cawl fooladiisu waa weer meydku waa isfeedhyaan falalkii iska hor yimi wuxuu ceeb ku foognaa foolxumooyinkiisii ma la yidhi ku fool dhaqo geesiguu u faydnaa ma ku qoray far waaweyn جهادي حياتي حياتي جهاد حياتي نماء حياتي فداء جهادي حياتي حياتي جهاد sidoo kale waxay naftooduurayaashu weeraro waaweyn oo taariikhda galay ka fuliyeen waddanka kenya oo dowladdiisu duulaan gardarro ah ugu soo bareertay soomaaliya weeraradii ugu khasaaraha iyo saamaynta badnaa ee dalkaasi ka dhacayna waxaa ka mid ah westgate moll oo lagu dilay lixdan iyo siddeed isugu jira kenyaan amerikan yahuud iyo reer yurub halkaasoo in ka badan laba boqol oo qofna lagu dhaawacay jaamacadda gaarisa iyana waxaa gudaha u galay inqimaasiyiin waxaana lagu dilay boqol afartan iyo siddeed gaashanqaad kenyaan kiristan ah waxaa xigay weerarkii dhismaha fortin riverside oo lagu khaarajiyey afar iyo toban kiristan ah oo isugu jira kenyaan iyo reer galbeed bartamihii sannadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii guutadu waxay dalka jabuuti ka fulisay howlgal nafurnimo ah oo lagu beegsaday goob ay ku caweynayeen saraakiil ka tirsan nato waxaana sida la diiwaan geliyey goobtaasi looga dilay tobaneeyo ruux balse sannadkii labadii kun iyo labaatankii waxaa kenya ka dhacay weerar caan ka noqday dunida oo lagu beegsaday ciidamada badda ee maraykanka markii loogu galay xero ay ku lahaayeen dhulka xeebta ee mandabay weerarkaas dibadda ah iyo kii ballidogle ee ka dhacay dalka labadabana lagu beegsaday maraykanka waxay u muuqdeen kuwo si aad ah looga baaraandegay fuliyayaasha howlgalladana waxaa toos ula fariisanayay amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab a-sheykh axmed cumar abuu cubayda isaga ayaana gacanta ka saaray faylka iyo xogta kama dambaysta ah ee ku aadan halka lagu wajahan yahay allaha tabaaraka wa tacaalaa wuxuu maanta idiin doortay diinta alla subxaana wa tacaalaana dhiiggiinna ugu nusraysaan ummadda muslimkaana dulliga uga dulqaadaan goobta aad ku socotaan oo aad maanta ku jeedaan oo aad u qalab qaadanaysaan oo u diyaarsan tihiin oo waxba hadda idinkaga dhignayn oo muslimiintu wixii tabantaaba ah oo idin tabantaabin karaan idin tabantaabiyeen oo wax annaga intaas ka badan oo ilaahay aan ku caabudayn oo aanan haysan aynan jirin goobtaasi waxaa weeyaan waa goobta aad ku socotaan waa xerada ugu weyn ee maraykanku ku leeyahay soomaaliya goobtaas ayadaa markaa ee ugu weyn ee soomaaliya geyiga soomaaliya uu ku leeyahay maraykan waxa weeyaan waa xarunta beledogle
لم يلههم ما حولهم من زخرف من زخرف أبدا ولا ترف ولا أنغام أنغام
waxaad u socotaan waa xerada maraykanka uu ku leeyahay kenya gudaheeda Allahu allahu akbar dagaalkanaga meelo badanuu soo maray sooma murtadiinaan ka soo bilownay tascatu raxdin yufsiduuna fi lardi murtadiintiisaan ula dagaalamaynay oo ula dagaalamayna ilaahay nasri iyo guuli gargaaroo naga sii soomayn afrikaanka kaloo dariska nala ahaay oo gaaladaana loogu soo baxeeyey nimankii iyaga ahaa markay halaagsameen oo murtasakada ah oo lasoo karaystay ee afrikaanka ah ee gaalada ah ee saliibiinta ah markay halaagsameen kuwa hurdada iyo kuwa muslimiintaba dagaalka waa ka soo gudbay iyaga xaguu soo gudbay maraykan uu soo gudbay macnaha shaydaankii ugu weynaa gadaal fadhiyay soo maahayn waxaa weeye ma ogtahay baarsan guuni baa lagu dilay daarasalaam baa lagu dilay horena dee muqdisho baktigiisa lagu jijiiday oo rag dhallinyara ku jiiday oo raggii waagaa jooga mujaahidiinta ah soomaalan garan meelo badan oo macaari ka dhacay ama duqeymo ka dhaceen oo beledogley ka mid taha lagu laayay markii dambena rag baaba ma ogtahay ayaa derbiyada kaga daatay oo meesha ugu galay adinka marka waxaad maanta ka tihiin qayb dagaalkii maraykan kula jirnay xarba bilwakaalo isticmaalay marka hore soomayn murtadiintu soo wakiishay waa ka soo gudubnay waxa way afaariqadu soo wakiishay waa ka soo gudubnay maanta dagaalka wuxuu taagan yahay maraykan uu taagan yahay godkiisay biyo ugu galeen adinku hadda halkaa ma ka fadhisaan ma idin ogeen u socotaan idinma oga mukhaabaraad baan leeyahay macluumaad baan leeyahay teknolojiyaan leeyahay kaameraan isku wareejinayaa intaa kaamera iga xiran diyaaradaa socota daronis adinkaa daronis meesha hadda kaa allahu akbar xeradaas waa xerada sharta iyo kufriga iyo gaalnimada waa xerada lagaga soo duulo dadka iyaga muslimiinta oo mustadcafiinta oo mogta deegaanadooda joogo halkaad ku socotaan waa halkaas muslimiintaasaad mogta u aaraysaan mujaahidiintii qiyaadaadka ah maraykanka uu laayey ayaad maanta u aaraysaan
رجال في سبيل الله ساروا إلى نيل الشهادة يطمحون يذود عن حياض الدين دفعا
howlgalkii mandabey waxay naftoodurayaashu ku qaarajiyeen toddoba iyo toban askari oo maraykan ah iyo sagaal kenyaan ah waxayna gubeen toddoba diyaaradood haddaba khasaaraha weerarkan caalamka kuma baaheen maraykanna ma qirteen haddaanay alkataa'ib soo bandhigi lahayn xaqiiqda oo muuqaal ah taliyihii africom genaraal tonson markuu xaqiiqda weerarkan ka daawaday warbaahinta wuxuu ku qasbanaaday inta badan inuu qiro dhibaatadii soo gaartay
dad badan ma oga balse saldhigga ay ciidamadeenna ku nool yihiin ma ahan saldhigga la weeraray hase yeeshee waxay awood u yeesheen inay soo galaan saldhigga oo ay dilaan saddex qof oo maraykan ah islamarkaana ay burburiyaan lix diyaaradood sidaas darteed uma aynan diyaarsanayn sidii loo baahnaa
لا لن يدوم لهم أمان لن يدوم فلتلههم آمالهم تيها وهين فالنصر آت لا محال لا محال قسما قدور قسما قدور قسما قدور markaan eegno wax ka mid ah natiijada weerarada cagmarinta ah ee ay hormuudka u yihiin naftoodurayaasha waxaa jirta in madaxda shisheeyaha madow iyo caddaankuba si isku mid ah u qiranayaan inay la kulmeen wax ka duwan wixii ay ku taamayeen labadii sano ee ugu dambaysay ee laba kun iyo afar iyo labaatankii iyo laba kun iyo saddex iyo labaatankii waxay ku astaysnaayeen sannado ay quustooda dibadda soo dhigeen kuwa maalgeliya afrikaanka calooshood u shaqaystayaasha ah labadii kun iyo saddex iyo labaatankii waxaa la xasuustaa qaraar ka soo baxay ururka isku magacaabay golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo tirisigiisu yahay laba kun toddoba boqol iyo toban in lagu sheegay askariga ugu dambeeya ee afrikaanka ah inuu ka baxayo soomaaliya disembar labada kun iyo afar iyo labaatan iyadoo aysan jirin wax la taaban karayo oo ay qabteen balse markii la gaaray xilligaas waxaa soo baxday in muddo dhowr iyo toban sannadood ah ay ciidamada afrikaanku ahaayeen kuwa dayeysan oo ka habaabay dowgii ay ku riyoonayeen inay al-shabaab ka adkaadaanna ha joogta e iyagii ayaa hilbahoodii lagu feentay soomaaliya xukuumadda xamar oo askartan u arkaysay inay ka adkaysiin karaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab una suuragelin karaan qabsashada dhul iyo bulsho lagu dhaqo dimuqraadiyadda ayaa candhuufteedii dib u liiqday waxaana uu madaxweynaha dowladda federaalka xasan maxamuud culusow shaaca ka qaaday inay ku khasaareen dugsashada shisheeyaha amisom taangiya haysto beebayaal haysto helikobtara haysto madaafiic haysto wax walba haysto mushaarka iska dhaaf waxa kaloo dhan fasilitiga ay haystaan iska daa raashinkooda helikobtara lagu daldalayo meel kasta loogu geynayo shan iyo toban sano way noo qaban waayeen xerihii ay joogtay weli joogtaa hal mitir bannaanka ugama bixin maalihii markaas f o p ska ahay frontline operating baseska u ahaa ayay weli degan yihiin بفضل الله ذاق القوم منا نكالا ثم فروا هاربين قضى منهم كثير لم ينالوا مرادا نحمد الله المعين dowladda federaalka oo uu dhismaheedu ka soo bilaabanayo labadii kun iyo afartii markii nairobi lagu caleema saaray cabdulaahi yuusuf ilaa hadda waxay iyaga iyo shisheeyuhu ku meeraysanayaan garaangirta natiijaduna waxay mar walba ku dhammaanaysaa halkii ay ka soo bilaabeen oo ah ciidamo shisheeye oo la keeno kuwo la bixiyo iyo kuraas la kala beddesho dhaqaale aad u badan ayaa maraykanka iyo yurub uga baxay dullaanka soomaaliya ee guusha laga keeni waayey daraasad ka soo baxday dalka maraykanka sannadkii labadii kun iyo saddex iyo labaatankii waxaa lagu sheegay in washington ay lix iyo tobankii sanno ee ugu dambeeyey waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada ay ku bixisay in ka badan laba dhibic shan bilyan oo dollar lacagtaas waxaa dheeri ka ah maalgelinta milatariga sirdoonka duqaymaha diyaaradaha daroniska iyo howlgallada ciidamada dhulka ee maraykanka sidoo kale ururka midooda yurub ayaa dhankiisa shaaciyey tan iyo labadii kun iyo toddobadii in ciidamada afrikaanka ah ay ku bixiyeen adduun lacageed oo gaaraya laba dhibic siddeed bilyan oo dollar maraykanka iyo ururka la baxay beesha caalamku waxay hadda muujinayaan qoomamo ku aadan hantida uga baxday soomaaliya waxayna dhammaantood wada qirayaan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii awoodaysatay dagaalada ay gashay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo hilbodirar ah waxay jilbaha dhulka u dhigeen dullaankii ciidamada shisheeye sida ay qorayaan daraasaad ay sameeyeen macaahid iyo hay-ado badan oo ka mida kuwa reer galbeedka waxaa sidoo kale arrintaa qiraya powel d williams oo ah brofesor ka tirsan jaamacadda georgia washington kana dhiga xiriirka caalamiga jabkan shisheeyaha gaaray waxaa kaalinta ugu weyn ka qaatay guutada istishhaadiyiinta خرجت لتغدو غصة في حلوقهم لتشهر سيف الحق أن تغرز الخنجار خرجت لتحمي
روى الشهداء الأرض بدمائهم وسطروا أروع الملاحم حتى ارتقوا إلى سلم المجد وعلوا في سماء العزة والإباء ذودا عن حياض هذا الدين العظيم فهنيئا لهم ما نالوه من أجر وثواب عند ربهم المنان وهنيئا لهم ما كسبوه مقابل بذلهم وعطائهم ونسأل الله أن لا يحرمنا أجرهم ولا يفتنا بعدها تقبلك المولى شاهدا منعما وأمنك الرحمن في ساعة المحشر خرجت لتحمي أمة ضاع مجدها وصارت تذوق
dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa qaybta afaraad ee barnaamijka guutada istishhaadiyiinta iyo geylanka soomaaliya tan iyo qaybta xigta waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu سأدعو خالقي في الليل حتى أنال شهادة وله امتناني وألقاكم أخي في دار خلد إذا ما النفس فاضت في الطعام